wasiiru dowlaha wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada xukuumadda federaalk soomaaliya mudane axmed maxamed cumar oo maalmihii lasoo dhaafay howlo shaqo u jooga magaalada kismaayo ayaa bulshada ku nool deegaanka qaamqaam ku ammaanay ilaalinta dhirta deegaanka qaamqaam waa mid ka mid a deegaanada dhaca waqooyiga magaalada kismaayo waana deegaan aada loo ilaaliya dhirta ku taalla taas oo ku timid xeer hoosaad ay samaysteen bulshada ku nool deegaanka qaamqaam kaas oo qeexaya in dhirta la ilaaliyo oo aanan la jarin wasiiru dowlaha wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada xukuumadda federaalk soomaaliya mudane axmed maxamed cumar mar uu ka hadlayey ilaalinta dhirta ayuu sheegay inka wasaarad ahaan ay si gaara ula shaqayn doonaan wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada jubbaland iyo bulshada deegaanka qaamqaam uu ku ammaanay dadaalkooda ku aadan ilaalinta dhirta ilaahay dhul qurux meel dalxiis ku habboon aad uga habboon marka in la hormariyo meeshan i think inay tahay wax ay waajib tahay inaan ka wada shaqeyno jubbaland iyo federaalkaba inay ka wada shaqeeyaan meeshan inay meel goobaha taariikhiga lasoo booqdo oo dadku ay dalxiiska u yimaadaan oo shirarka ay ku qabsadaan oo inay noqoto aad baan usoo dhaweynahay wasaaradda iyo deegaanka waxaan kala shaqayn doonaa ajende kasta oo qaamqaam ka leeyihiin inaan gacan siino one hundred percent taageerada ay u baahan yihiin oon kala har lahayn inaan siino sababtoy tahay dad xilli adag adag adag oo xilligii loogu baahida badnaa oo wax dadku aysan hay-ada gargaarna aysan jirin dadkuna dhaqdhaqaaqiisu u yaraa colaado ay jireen bay waxay la noolaa ayagoo geedkaanu lacag u joogay gadan waayeen oo nolol ka samayn kara maalinka ayaga isagoo lacag u jooga bay gadan waayeen subaxaas iyada aan hubo in qoysas badan oo dadka tuuladan meeshaan degan ayay beerka dhulka ku hayeen maalinkaa isaga ah oo aad ay ugu baahnaayeen inay intay kaash siistaan ay carruurta caano iyo sokor usoo siistaan bay bay ka adkaysteen marka waa idinkugu hambalyaynaa mar labaad iyo mar waan idinla shaqayn doonaa wasaaraddan kala shaqayn doonaa wasaaradaha kaloo maamul goboleedkan kala shaqayn doonaa in guud ahaanba meeshaan ay noqoto goob tilmaaman oo oo ku tilmaaman meelihii ay ka fiday soomaaliya cagaaran meelihii ay ka soo fiday jubbaland cagaaran and then soomaaliya cagaaran